faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweynaha
yaxye cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gado
yuusuf abubakar naan radio cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada warka habeene raadiyaha cadaado caawana waxaa ugu dooroon ciidamada maamulka jubbaland oo deegaano cusub oo ka tirsan maamulkaasi kala wareegay dhaqdhaqaaqa al-shabaab maamulka puntland oo ka hadlay howlgalkii maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug duqa magaalada muqdisho oo dhagax dhigay goobo loogu talagalay in laga dhigo biyoqabada taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya oo afar iyo labaatan saac kadib shaaciyey khasaaraha qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho kumanaan soomaaliya oo ku xaniban dalka yeman iyo saddex dal oo faragelin ku haya doorashada madaxweynaha dalka maraykanka intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka habeene raadiyaha cadaada dhegaystayaal goordhow diyaargarooba warkaasoo fidsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo axad sii baxayso isniinna ay soo gelayso warka habeen dhegeystayaal anigoo sharmaarkaha idinla socodsiinaya islaaniga ayaa soo saaray waxaana ii farsameynaya saaxiibkay liibaanyare ku soo dhowaada warkii oo fidsan ciidanka maamulka jubbaland ayaa deegaano horle oo ka tirsan maamulkaasi kala wareegay dhaqdhaqaaqa al-shabaab wararka naga soo gaaraya gobolka jubbada hoose ayaa waxay sheegayaan in ciidamada jubbaland ee howlgal ay qaadeen al-shabaab kaga qabsadeen deegaano ku yaala gobolkaasi saraakiisha ciidanka daraawiishta maamulka jubbaland ayaa xaqiijiyeen howlgalkaasi uu ahaa mid qorshaysan ciidamada ayaa la wareegay deegaanada lafaraage iyo iyo janaac cabdalle howlgalkan ayaa ahaa mid waa howlgalka ayaa ah mid weli socda waxaana ciidanka ay sheegeen inay ku sii jeedaan deegaano ku yaala gobolka jubbada dhexe iyo guud ahaan waa gobolka jubbada dhexe oo guud ahaan al-shabaab ay gacanta ku hayaan ciidamada daraawiishta jubbaland iyo kumaandoosta danaba ayaa maalmahan waday howlgallo lagu qabanayo deegaanka janaal janaac cabdalle waxaana saraakiisha hogaaminaysa ay sheegeen inay sii wadayaan howlgalkaasi taniyo intaa ay ka saarayaan al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin jubbada hoose iyo sidoo kale jubbada dhexe shaqaalaha garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ayaa dhigay banaanbax ay uga soo horjeedaan mid ka mid a shirkadaha ka howlgala garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho qaar ka mid a shaqaalaha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ayaa waxay dhigeen banaanbax ay uga cabanayeen mid ka mid a shirkadaha ka howlgala garoonka diyaaradaha dadka banaanbaxa dhigaya oo u badnaa rag dhallinyaro ah ayaa waxay sheegeen inay ka cabanayaan laba nin oo u dhalatay dalka kenya iyo uganda kuwaasoo ay sheegeen inay ka tirsan yihiin shirkada laga leeyahay dalka turkiga iyagoo ka tirsanaya cadaalad darro lagu sameeyey mid ka mid a shaqaalaha garoonka diyaaradaha aadan cadde oo warbaahinta la hadlaya ayaa waxuu sheegay inay ka maqan tahay xuquuqda asaasiga oo shirkada ay ku leeyihiin sidoo kalena ay shaqeeyaan waqti ka badan muddadii shaqada lagula heshiiyey sidoo kale waxauu sheegay in shirkada ay u shaqaynayaan ay soo mareen madax kala duwan islamarkaana mid kale midbaha midka kale uu ka daran yahay ayna dhibaato culus kala kulmaan labada nin ee u kala dhalatay uganda iyo kenya waxay ugu baaqeen shaqaalaha shaqaalaweynaha soomaaliyeed iyo madaxda sare ee dowladda federaalk soomaaliya in arrintan ay soo farageliyaan islamarkaana ay ka jawaabaan cabashadaha ay ka qabaan shirkadda ay u shaqaynayeen ee ka howlgasha garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho
una taagan barxaddan in ay helaan xuquuqdooda asaasiga shirkaddaas oo aan u shaqaynaynay muddo siddeed sano ah waxaannu ka tabanaynaa cadaalad darro aad u fara badan walow ay isbeddeleen maamullo badan oo turkishoo hadba nin cusub la keenayo maamulba maamulka ka dambeeya waa idinkaga roonaa doonaa ama waa ka wanaagsanaa doonaa ama mushaarka ayay idiin korni doonaan meesha aan islahayn maamulba maamulkii ka dambeeya waa nooga tacaddi iyo cadaadis iyo goodis badan yahay sidaas la'adligeed maamul kasta oo yimaada wuxuu naga dul keenaa niman kale oo afrikaan ah oo aqoonta markaas ay ku shaqaynaayaan ay qaban karaan rag soomaali ah oo jooga oo shaqaalahan ka mid ah sidaa darteed waxay nimankaasi sameeyaan afkaarta ayagu shaqaalaha ay ka aaminsan yihiin waxay u soo dhiibaan nimanka afrikaanka oo jooga xafiiska ram nin waa kenyaati ninna waa yugandhays afkaarta lagu soo shubo iyo middii ayagu ay qabaan ayay shaqaalaha ku shubaan saacado dheeriya oo qofka bini'aadanka inuu shaqeeyo aan loogu talagelin haddii uu shaqeeyana lagaba yaabo maskaxdiisu daalka ay daasho awgeed inuu wax qarribo oo uu halleeyo ayay ku shaqeeyaan dadka war sidani macquul maahan wax bini'aadannimada ku bannaan maahan taymkiina lookugu talagala ama qof bini'aadan uu shaqayn karay waa uu dhammaaday markaan irraa waxay yidhahdeen aydhonno adinka idiin taallaa waxaas annaga kabenigu wuxuu yidhi shaqa inta ay socoto qof dhaqaaqi karta lama arko haddii xaaladdu ay sidaas tahay oo ay taagan tahay kabenigu inta uu shaqaynaayo shaqo u taagan tahay qof dhaqaaqi kara lama arko oo ay qasab nagu noqotay sidaa inaan ku shaqayno waxaa loo baahnaa inay muujiyaan naxariis bini'aadannimo oo wax kastaba ha la ekaato qof walba oo shaqaalaha ka tirsan wixii uu qaadan jiray ay wax ugu daraan
faahfaahinaha ayaa ka soo baxaya wafdi ka socda galmudug iyo dowladda federaalk soomaaliya oo gaaray magaalada hobyo ee gobolka mudug magaalada xeebeedka hobyo ee gobolka mudug ayaa waxaa gaaray wafdi ay hogaaminayso marwada koowaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya marwa zaynab macalin iyadoo halkaa lagu soo dhoweeyey marwa zaynab macalin iyo wafdiga wafdigeeda uu ka mid yahay gudoomiyaha baarlamaanka galmudug ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada hobyo ku soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid oo halkaasi uga sii horreeyey iyo xubno kale oo ka tirsan maamulka hobyo ujeedka marwada koowaad ee madaxweynaha ee hobyo ayaa waxaa lagu sheegay inuu yahay sidii ay magaaladaasi uga dhagax dhigi lahayd xarun hooyada iyo dhallaanka oo laga hirgelin doono madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaa inta uu ku sugan yahay halkaasi waxa uu kulamo kala duwan la qaadan doonaa maamulka iyo qeybaha bulshada isagoo kala hadli doona arrimo kala duwan iyo xaaladda deegaankaasi maamulka puntland ayaa ka hadlay howlgal maanta ciidamo ka tirsan maamulkaasi ay ka fuliyeen magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug mas-uuliyiinta maamulka puntland ee ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa si adag uga hadlay howlgalkii maanta ka dhacay magaaladaasi oo uu ku geeriyooday taliyihii madaxtooyada iyo askar kale puntland ayaa sheegtay in howlgalkaasi uu sii socon doono tan iyo inta kooxaha maandooriyaha ka ganacsada laga suulinayo waqooyiga magaalada gaalkacyo wasiirka amniga puntland cabdisamed gaylan wasiirka maaliyadda xasan shire taliyaha ciidamada booliska jenaraal cabdiyare iyo gudoomiyaha gobolka mudug cabdiladiif sanyare ayaa dhammaantood si adag uga hadlay arrintan waxayna sheegeen in dowladda ay ka go-an tahay soo afjaridda wax kastoo lid ku ah amniga gobolka mudug oo maandooriyuhu ugu horreeyo mas-uuliyiinta puntland ayaa sidoo kale xaqiijiyeen qaar ka mid ah kooxihii ku sugnaa goobta la weeraray gacanta lagu dhigay sidoo kalena si buuxda loola wareegay halkaasna ay ku sugnaayeen waxay shacabka gobolka iyo odayaasha dhaqanka uga mahadceliyeen sida wanaagsan ay dowladda ugala shaqeeyeen amniga iyo horumarka gobolka weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka habeeney raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waad naga dhegaysanaysaan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa afar iyo labaatan saac kadib shaaciyey khasaaraha qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho taliska qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey qadac qarax ismiidaamin ah oo shalay lagu qaaday xerada ciidamada qaybta toddobiyo labaatanaad ay ku leeyihiin agaarka garoonka kubadda cagta ee istaadiyo muqdisho taliyaha qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidanka xoogga dalka jenaraal axmed maxamed treedisho ayaa sheegay in ruux ka tirsan waa ruux ka tirsan ururka al-shabaab uu gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxo waday uu ku soo weeraray xerada taliska qaybta toddobiyo labaatanaad islamarkaana uu jiro khasaare ka dhashay waxa uu sheegay taliyaha in qaraxa ay ku geeriyoodeen laba askari iyo dhaawaca toddoba ruux sida uu sheegay oo u badan shacab waxaana sidoo kale uu sheegay inay jiraan khasaare hantiyeed oo ka dhashay qaraxaasi al-shabaab ayaa waxay sheegeen waxay sheegtay mas-uuliyadda qaraxa gaariga loo adeegsaday ee lagu weeraray ama lagu qaaday xerada ciidamada qaybta toddobiyo labaatanaad ay ku leeyihiin aagaarka garoonka kubadda cagta ee istaadiyo muqdisho iyagoo sheegay inay ku dileen afar iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya weli dhegeystayaal waxaad la socotaan warka habeen ee raadiyaha cadaado tiro muwaadiniin soomaaliya ayaa ku xayiran waddanka yaban hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan socdaalka ee i o m ayaa sheegtay in kumanaan musaafiriina oo sharci darraah ay ku xayiran yihiin dalka yaman halkaasoo ay ka jiraan colaado daba dheeraaday waaxda i o m u qaabilsan baxnaaninta barakacayaasha ayaa diiwaan gelisay saddex kun lix boqol lixdan iyo sagaal musa furina kuwaasoo badankooda ka tegay soomaaliya intii u dhexaysay abriil ilaa juun laba kun iyo labaatan sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay-adda socdaalka adduunka warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in dad gaaraya afar kun oo musaafiriina sharci daraa una badan soomaali ay hay-adda i o m ka codsadeen bishii juun ee sanadkan taakulayn ku aadan in loo celiyo dalkoodii hooyo musaafiriinta sharci darrada ah oo badankooda ka tegay geeska afrika ayaa waxay dalka yemen gaareen xilli iyo kala duwan si ay fursado shaqo iyo nolol uga raadsadaan wadamada khaliijka carabta
waxaanu ka tabanaynaa cadaalad darro aad u fara badan
duqa magaalada muqdisho ayaa dhagax dhigay goob loogu talagalay in laga dhigo biyo khabad gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish ayaa maanta dhagax dhigay goob loogu talagalay in laga dhigo biyo qabad laguna maareyn doono biyaha roobka taasoo laga hirgelin doono waddada hormarta dugsiga tobabarka jenaraal kaahiye ee inta u dhaxaysa garoonka diyaaradaha aadan cabdulle cismaan dhagax dhiga gudoomiyaha gobolka waxaa ku weheliyey gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud cumar cali cabdi gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada marwo basra caamir shakeeti iyo gudoomiyaha rugta ganacsiga soomaaliyeed cabdikariin maxamuud gabayre mashruucan biyo mareenka ayaa waxaa loo dhisayaa si casriya iyadoo loo sameynayo tuubooyin biyaha geynaya badda maadaama ay muddooyinka muddooyinka halkaasi ay noqotay goob biyo fariisina xilliyada roobka islamarkaana ay tahay marin muhiim u ah bulshada degmada xamar jajab iyo sidoo kale garoonka diyaaradaha aadan cadde magaalada muqdisho warkii habeen dhegaystayaal oad kala socoteen raadiyaha cadaado siddeetan iyo siddeed dhibic shan magaalada cadaado dhuusamareebna siddeetan iyo siddeed dhibic eber iyo caalamkao dhan ood naga dhegaysanayseen bogga aan ku leenay internetka ee www radio cadaada com waa naga inta warka waxaa idinla socodsiinaya idina soodiyaaniya anigoo ashar maarke maxamed maxamuud waxaa ii farsameynayay saaxiibkay liibaanyare intaan warkaan warka xiga ku kulmi doono ammaana allah
raadiyow cadaado xog buu kuu sidaayo xaqaagu u doodaa ku xurmay sidaasoo raadiyow cadaado xog dhammaysa iyo xaaladaha dunida xaqiiqdooda buu soo tabinayaa raadiyow cadaado wuxuu daydayaa xaqiiqda xogtii adig kaa dahsoon inaad hesho waa xilkiisa raadiyow cadaado xiska iyo maankiyo xilkasnimada hodanka ah xaq dhowr bayna farayaan